Suuqyada lagu iibiyo shidaalka iyo basiinka ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka. Hoos u dhacan ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka ayaa waxaa sababay waxaa yaraaday gaadiidkii safarka uu aadi jiray Muqdisho iyo gobollada waqooyiga Soomaaliya kuwaasi oo si maalinle ah u iibsan jiray shidaalka iyo basiinka. Qaar ka mid ah kaalmaha shidaalka suuqyada Beledweyne ayaa Raadiyo Beerula uga warramay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka.
saaxiib eh, maxay ahayd shidaalka markii hore waxaan gadi jirnay eh, basiinka eh, laba boqol iyo toban dollar haddana wuxuu joogaa laba boqol iyo saddex dollar ilaa laba boqol iyo laba dollar Eh, naftada markii hore waxaa la gadi jiray boqol toddobaatan iyo sideed haddana waxaa la gadaa boqol toddobaatan iyo saddex boqol toddobaatan iyo labo Eh, hoos u dhacana waxaa keenay inuu hoos u dhaco eh, maxay ahayd isku socodka eh, gawaarida eh, gobollada dhexe Eh, maxay ahayd gobollada waqooyi ilaa muqdisho un baabuurta socoto iyo isku socodkooda iyo ay yaraaday sababas awgeeda u yaraaday saasaa jirta saaxiib kana tirsan eh, bulshooyinka magaalada beledweyne kuwaas oo iibiya ama ka ganacsada qeybaha kala duwan ee agabka shidaalka iyo basiinka waxyaalaha kala duwan ee loo isticmaalo gawaarida Eh, ma- maalmahan dhawanahan waxaa hoos u dhac ku yimid dhankaas iyo iibsiga shidaalka boqol iyo shan iyo toban ama boqol iyo toban la gadi jiray oo kale hadduu boqol iyo shan boqol iyo afar ayuu imaaday marka hoos u dhac ayaa jiro oo dhankaas iyo ku saabsan shidaalka Eh, waxaana sabab u ah wadooyinkii oo ama gawaarida oo socodkeeda badnayn oo dhankaas iyo muqdisho iyo gobollada bariga soomaaliya aadi jiray oo inta badan socodkooda yaraaday ayaana sabab u ah hoos u dhacaas Hoos u dhacan ku yimid qiimaha shidaalka ee suuqyada magaalada Beledweyne ayaa waxa ay fursad badan u noqotay gaadiidleyda yaryar ee ka shaqeeya magaalada Beledweyne maadaama markii hore ay dhibaato ku qabeen iibintiisa maalinlaha ah.